إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka fiidnimo waxaa maanta hakad ku yimid duulimaadyadii isaga kala gooshi jiray magaalooyinka beeldhabo iyo muqdisho waxaa la afduubtay oo la la'yahay wakiil ka tirsan maamulka ay kenya ka dhisatay dhulka nfd ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgal ka dhan ah ciidamada shisheeye iyo dowladda federaalka waxay ka fuliyeen gobollada hiiraan bakool gedo iyo shabeellaha hoose xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa ka hadlay dibidhacleynta siyaasadeed ee dowladda federaalka iyo heshiisyada ay kula jirto masar iyo etoobiya oo ah laba dowladood oo ay hurguf ka dhexayso dagaal khasaare dhaliyey ayaa xalay dhexmaray maleeshiyo ka kala tirsan maamulka la baxay somalilan iyo s c khaatumo ehelada wiil dhallinyaro ah oo habeen hore ay dileen ciidamada dowladda federaalka ayaa isku soo bax ka dhigay magaalada muqdisho آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada dhegeystayaal warkii oo faahfaahsan waxaa maanta hakad ku yimid duulimaadyadii isaga kala gooshi jiray magaalooyinka beeldhabo iyo muqdisho warkaasi cabdiraxmaan beder ayaa soo gudbinaya waxaa maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ku xayiran rikaab u safri rabay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay kuwaasoo ku qornaa laba diyaaradood oo lagu waday inay ka duulaan garoonka diyaaradaha ilaa iyo hadda lamowga waxaa rasmiga ee ka dambeeya tallaabadan mana jirto war rasmiya oo ka soo baxay dowladda federaalka oo la xidhiirta arrintan dadka lagu waday inay safraan ayaana hadda ku sugan gudaha garoonka diyaaradaha tallaabadan ayaana waxaa si kula looga hadlay maamulka koonfur galbeed ee uu hogaamiyo laftigreen afyeenka maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay in xasan sheekh maxamuud uu mar waliba dhibaateenaya dadka shacabka ah arrintan ayaa lala xidhiidhinayaa khilaafka soo kala dhexgalay maamulka koonfur galbeed iyo dowladda federaalka laftigren ayaana diiday dalab ahaa inuu yimaado magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaana suuragal ah inay sii xoogeystaan khilaafka siyaasadeed ee soo kala dhexgalay xasan sheekh maxamuud iyo laftigreen iyadoo warar kale helaya ay sheegayaan in magaalada baraw ay ka socdaan tallaabooyin ka dhan ah maamulka koonfur galbeed waxaa la afduubtay oo la la'yahay wakiil ka tirsan maamulka ay kenya ka dhisatay dhulka nfd sida warkaasi uu ku faahfaahinayo cali aadan waxaa isi soo taraya afduubka ka dhanka ah ee soomaalida ee ka dhaca dhulka nfd oo ay gumaysato dowladda kenya wararka laga helayo deegaanadaas ayaa ku waramaya in la la'yahay mid ka tirsan wakiilada kenyaatiga u jooga dhulka nfd kaas oo ay afduubeen ciidamo ka tirsan dowladda kenya wakiilka la afduubay ayaa ilaa iyo hadda raq iyo ruux toona lagu haynin yuusuf xuseen ayaa lagu magacaabaa wakiilka laga afduubay gobolka wajeer kaas oo la la-yahay muddo saddex maalin ah mid ka mid ah odayaasha gobolka wajeer ayaa ka hadlay afduubka loo geystay wakiilkaasi xataa meel lagu sheega waa garan laan wajeer kilixna ma haysata gaarisa dad lagu gubi waxaa lagu gubi wajeer waxaa lagu gubi mandheera annaga kilix ma ah ceeldhaas kilix ma ah ummadda dhanaa haysataa soomaalida dhan ay wada haysataa markaysaa tahay laakiin dadka waa isdhammaa shicib lala baxay waa la arkay oday lala baxay waa la arkay wiil lala baxay waa la arkay laakiin nin madax ah oo lalacyah oo xataa daqiiqad wax meel ku sheega aan la haynin cajaa'ib ay leedahay magaaladan wixii yaroo soo gala waa la arkaa laakiin nin madax ah oo la waayay saddex beri lama haya waxaas wax dhici kara maaha dowladda hadday dembi ku hesha dembiga ha ku qabata ha ku qaada laakiin niman dembi lahayn ma waraaba ari u soo dhaca meesha waraabaaba marka arig u soo dhaca neef markaad la taga kir ligalo laga ridaa marka waraaba laga ridin lama haya afduubka kenyaatiga ay ka wado dhulka soomaaliyeed ee n f d ayaa ah mid cargaha goostay wuxuuna xalku marayaa heer la afduubo wakiilada kenyaatiga u jooga gobolkaasi ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgale ka dhan ah ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka waxay ka fuliyeen gobolada hiiraan bakool gedo iyo shabeellaha hoose haashim cabdinaasir ayaa ka waramaya haddii aynu ka horrayno dhanka gobolka hiiraan rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo isbaara u taallay magaalada beledweyne isbaaradan ayaa ciidamadan u taallay dhanka bari ee magaalada waxaana qaraxa lala beegsaday ka soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac hal askari oo ka mid ahaa ciidamadii isbaarada u taallay ayaa halkaa ku dhintay sidoo kale waxaa ku dhaawacmay laba kale dhanka bakoolna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalay dagaal toosa ku qaadeen garoonka diyaaradaha ee degmada waajid halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada xabashida ethoobiya iyo kuwa ka tirsan maamulka koonfur galbeed dagaalka ayaa ku soo beegmay xilli diyaarad ay ciidamada halkaa uga soo degaysay waxaana la aaminsan yahay inuu khasaare xooggan halkaa ka soo gaaray ciidamada dowladda xabashida ethoobiya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ee la shaqeeya sidoo kale ciidamada xabashida ethoobiya ee ku sugan gobolka gadow gaar ahaan degmada baardheere ayaa xalay waxa ay la kulmeen weerar kaga yimid ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamada xabashida ethoobiya ee ku sugan garoonka degmada baardheere ee gobolka gadow ayaa xilli ay roonda ka sameynayeen bannaanka garoonka waxa ay la kulmeen weerar culus oo uga yimid ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana jira khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray etoobiyaanka walow aan tiradooda la cayimin dhanka shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalay dagaal culus ku qaadeen xero ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ay kaga sugan yihiin degmada owdheegle xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa ka hadlay gebidhacleynta siyaasadeed ee dowladda federaalk iyo heshiisyada ay kula jirto masar iyo etoobiya oo ah laba dowladood oo hurguf ka dhexayso tafaasiil ku aadan warkaasi cabdisamed cabdulaahi ayaa eegaya cabdi ismaaciil samatar oo ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka islamarkaana wax ka dhiga jaamacadaha mareykanka ayaa siyaasada dowladda federaalka ee gudaha iyo dibadda ku tilmaamay mid fashil ah brofesoorku wuxuu ugu horeen ka hadlay canshuurta xaddaafka ah oo ay dowladda federaalka ku soo rogtay bulshada magaalada muqdisho waxa weeye horta barnaamijkan wax dad fara badan oo fahamsani wuu yaryahay oo dowladda ku jira barnaamijkan marka af ingiriis lagu yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa austerity waa cunaqabatayn waaye austerity waxa weeyaan wax walba si loo yareeyo markaa qoladan world bank iyo i m f ta dhallinyartan wasiirada sheeganaya ma fahamsana qorshahooga wuxuu yahay meer barnaamijkaa la geeyey africa oo ay ku guulaysatana lama hayo weli konton iyo afartaa wadana afrikaanka meel la geeyey oo guul laga keenay ma jirto marka waxa weeye barnaamijku waxa weeyaan dadka dan yarta cashuurta ha lagu kordhiyo caruurta iskuullada elementariga ku jira iskuul fiisa laga qaado waxa weeyaan cashuuraha ha la kordhiyo soomaad garan si daynkoogii loo bixiyo ama siday doonayaan loo yeelo marka waxay keenaysaa dadkii danyarta ahaa baa mushtarkii yaryaraa dadkii xoog muruqmaalka ahaa ee bajaajku ka mid ahaa wixii oo dhan inta cashuurtii lagu kordhiyo ya waxqabadna aan loo samaynin taas ayaa sabab u ah oo keentay inay ka dadka masaakiinta ee bajaajlayaasha iyo dadka masaakiinta ee baacimushtarige inay diidaan waxa meesha ka socda barnaamijka austeritiga la yidhahna had iyo jeer wuxuu keenaa musuq maasaqa ayaa cirka gala marka waxaa dadkii isku helay musuq maasaqii cashuurihii oo lagu kordhiyey waxqabadkii dowladday wax u qabanaysay dadka oon jirinba saddexdaa markay isku kaa helaan cid bini aadama oo u adkaysan kartaa ma jirto xasan sheikh ayuu ku eedeeyey inuu ka shaqaynayo siyaasad sii kala fogeynaysa soomaalida waxa sii xoogaysanaya siyaasadii kala fogeynaysa dadka uu madaxweynuhu darawal ka yahay waxaa sii xoogoobaya dagaaladii sokeeye gobollada ka dhacay ayaa sii xoogoobaya xundhurtooduna waa xamar waxaa sii xoogoobaya oo laxaad yeelanaya musuq maasiqii xoolihii dowladda tilmaam haddaan kaa siiyo dhulkii dowladda ee la boobayey meeshii ciidamadu hay lahaan jireen bangaaliyada la odhan jiray meeshii wasaaradda howlaha guud lahaan jirtay safaaraddii hore maraykanka ka soo horjeeday meeshii dekedda marka laga soo saaro hantida la dhigaya dryportka la odhanayay airportka muqdisho aadan cabdalla lagu magacaabay oo la doonaya marka sanad iyo badh laga shaqaynayay sidii loo rari lahaa ee meel loo geysan lahaa ee dad gaarihii hay u yeelan lahaayeen oo xasan xulafadiisa ah iyo qoloyn reer ajnabi oo dibadda ah dekedda qudheeda badda in la raro oo dad masaakiinta inta la dulgeeyo oo waqooyi ka xiga muqdisho dadkaan masaakiintaana laga saaro dad gaarihina ha yeeshaan eena qaran hantideed hayna noqon ayaa laga shaqaynaya oon soo ogaaday dhowaan dhulkii baanku lahaa ee jaziira hodheelka jaziira ku garab yaalay waa ta la xaalifiyey marka waxaa sii xoogoobaya musuq maasaqii boobkii kala fogaantii dadka qabyaaladii dagaalkii sokeeye wixiibaa sii fogaanaya walaal sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday dhibaato hadda ka taagan gobollada waqooyi ee uu ku lug leeyahay maamulka la baxay somalilan dad masaakiin ah oo xoolo dhaqato ah oo xoolahoogii hay maxjarkii berberaad ku jiraan berber waxay lahayd laba maxjar bay lahayd oo soomaali leedahay nin yamaniya ayaa yeman ka yimiday lacag badan ayuu dowladda madaxweynaha xasan siiyey xoolihii waxaa la yidhi maxjarkiisa mooyaane maxjar kale lagama siin karo waraaqdii caafimaadka lagu dhoofin lahaa dadkaas iminka laba saddex bilood ayay halkaasi uga odoosan yihiin berberina waa xagaa bay ahaydoo dee kulaylka waad garanaysaa berberaadii xagaagaasi marka waxyaabaha caynkaasa ayaa ka socda wadanka markay noqoto siyaasadii arrimaha gudaha ka keenayana tafaraaruq badan oo cadowga dowladda etoobiya maaha dadka etoobiya dowladda etoobiya iyo kuwa kale ay ka faa'iidaystaan walaal mar wax laga weydiiyey arrinta badda iyo damaca etoobiya ayaa wuxuu isbarbardhig ku sameeyey waxaa ka suurtoobi kara abiyi axmed iyo xasan sheekh ma taariikhdii hore wuxuu sameeyey miye wuxuu- mise wuxuu samayn doono haddii lagu xisaabtamo taariikhdii hore wuxuu samaynayey amaba dee kuwii ka horreeyeyba hay sameeyeen waxa weeyaan macangeg noqo ku adkayso meeshaada si had u soo noqotid distoorka melmelo dowladda melmelo doorashada melmelo weeyaan laakiinse haddii xasan taariikhdiisii hore la raaco waxa weeyaan jidkaasuu soconayaa ilaa derbiga madaxa uu kasoo dhufto waxa weeye walaal eh, horta dadkii ka shaqayn jiray amuuraha dibadda diblomaasiyadda iyo waxaasoo dhan ka shaqayn jiray ama way rawaxeen ama aad bay u yaryihiin lagamana shaqaysiiyo maanta waxaad arkaysaa waxa weeyaan tilmaam haddaan ku siiyo wasiirka amuuraha dibadda iminka jooga wax allaaliyo wax uu ka og yahay F- amuuro dibadeed iyo taariikh amuuro dibadeed ma jirto maalin dhoweed xamar buu ku qabtay oo jaraa'idka la hadlay dee waan yaabay wuxuu ku hadlayo wax diblomaasi ku hadlo maaha taariikhda etoobiya ma yaqaano taariikhda maraykanka ma yaqaano ta yurub ma yaqaano diblomacy waxba kama yaqaano laakiin sidee xasan buu u adeegaa soo maad garan marka waxaad arkaysaa saaxiibkaa gee halkan walaalkaa halkan gee abtigaa halkan gee ayay dowladnimadii noqotay markaas ayaan darradu waxa weeye inaan etoobiya amuuraha dibadda la iska celin karin xasanna markaasi cabdil eh, siyaad barre unbuu in yar ka hooseeya cabdi ismaaciil waxaa kale uu sheegay inuusan waxba soo kordhinaynin heshiiska uu xasan sheekh la galay masar si jidkii hay ku dumi lahayd soomaali ayuu maanta lugta ku hayaa inuu dadkii sii kala qaybinayo inuu distoorkii boobayo inuu ummadihii kale haynu la shaqaysan lahayn la fahmi laayahay inuu masaari inoo keenayo ciidana oynu ognahay masaarida ciidankaasi inay dadkii markii ugu horreysay masar noqotay dadka caadigii markii madaxweynihii ugu horreeyay ay soo doorteen ninkii ku jiray akhwaanilmuslimiinta ay soo doorteen inta ninkii la qabtay jeel lagu riday la dilay dictator boqolkiiba sagaashan iyo sagaal helaya codkii inuu noqday markaa xasan wuxuu isleeyahaan malaynayaa hadduu siisi kuu yimaado iyo ciidamadiisu way kuu habayn doonaan meesha si had siisi uga noqotid markaa waxaan qabaa waxa weeyaan xasan ma intii hore mise wixii maanta ka dambeeya labadii sannadood iyo jarjarkii wax wanaagsan oo ummadda uu qabtay oo u horseeday oo ummadda isu keenaya ma jirin isaga siyaad baruun buu ka sarreeyaa inta kaleo dhanna wuu ka wada hooseeya walaal dadka soomaaliyeed ayuu ugu baaqay inay isku tashadaan kana shaqeeyaan sidii ay mustaqbalkooda u badbaadin lahaayeen dagaal khasaare dhaliyey ayaa xalay dhex maray maleeshiyo ka kala tirsan maamulka la baxay somalilan iyo isisii khaatumo warkaasi waxaa ka waramaya cabdalla mukhtaar ciidamo ka tirsan kuwa maamulka la baxay somalilan ayaa xalay soo weeraray kuwa maamulka s s c khaatumo waxaana uu dagaalku ka dhacay deegaan lagu magacaabo gocan dhaale oo ka mid ah deegaanada uu joogo maamulka la baxay s s c khaatumo dagaalka xalay dhex maray ciidamada maamulka hargeysa iyo kuwa khaatumo ayaa la sheegayaa in ay ku dhinteen laba maleeshiya oo ka mid ahaa labada dhinac ee dagaalamayey waxaa sidoo kale dagaalka ku dhaawacmay tiro intaasi ka badan kuwaasoo xaaladooda lala tacaalayo guddoomiyaha gobolka cen ee maamulka s s c khaatumo cumar akaabe ayaa warbaahinta u sheegay in xalay ciidamo ka tirsan somalilan oo ka yimid deegaanka qorilugud weerar ku soo qaadeen deegaanka gocondhaalle oo ka mid ah goobaha ay joogaan maamulka s s c khaatumo waxaa muddooyinkii dambe dagaallo xoogan dhex marayay ciidamada maamulka somalilan iyo kuwa s s c khaatumo waxaana marar badan sidan oo kale dagaallo dhex maray isaga dileen askar badan waxaana laga yaabaa in hadda dagaallo xoogan dhex maro maadaama ay ishor fadhiyaan labada ciidan warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan ehelada wiil dhallinyaro ah oo habeen hore ay dileen ciidamada dowladda federaalka ee isu soo bax ka dhigay magaalada muqdisho mubaarak cumar ayaa faahfaahinaya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa ka dhacay dibadbax ay dhigeen qaar ka mid a ehelada wiil dhallinyaro ay habeen hore askar ka tirsan dowladda federaalk ku dileen afafka hore ee isbitaal madiino ee magaalada muqdisho ehelladan laga dilay wiilkooda ayaa isku soo bax ka dhigay waddooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho iyagoo dalbanaya inay helaan cadaalad islamarkaana kaga soo horjeeda dilka loo geystay wiilkooda qaar ka mid a ehelada laga dilay wiilka oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey qaabka uu dhacay dilka wiilkooda iyagoona sheegay in laga dilay wiil kale ilaa iyo haddana aysan helin wax cadaalad ah sidoo kale waxay intaasi ku dareen in dowladda federaalk ay dafirtay cadaaladda wiilkooda islamarkaana aan laga sugeyn wax cadaalad ah cidda dhan waa ku tiirsanaha cunugaas cadaaladaa u baahana aan cadaalad waxaa lagu dilay isbitaal madiina lagu dilay ridiis wax imaado ma leh deerteeda dhashay waxaa lagu dilay saybiyaano hadda ka horna ninkii ark wii arkay waa dilkii labaad oo noola geysanaayo ma fahantay waa wiilka arday yaruu ahaa oo jaamacado iskuulo wax dhammeeyey ma fahantay bajaajlana wuu wadaayo hooyadiisna waxay qabtaa sokor iyo dhiikaray qabtaa reerka asaa biili jiray ninka dilay wuxuu ahaa askari ayuu ahaa xirada mara xaram cadka ayuu ka tirsanaa markii labaad ayaan taaganaa social mediyaha hadda ka horna dil kale ayaa noola geystay wax oo ii soo jawaabi waan waaye soomaali in aan sii jooga xitaa muu malaynayo uqsumi billaah meesh waxbaan ku dhammaanay meedkeena firinjar ayuu noogu jiraa hadda waxaan dalbanaynaa cadde mana la duugaayo kii labaad waaye kii kowaad ayaana lagu siray cadaaladaa helaysaa lii dhahay isbitaal madiino lacag waaye halkii habeen waa toddobaatan doolar ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada ee shisheeyaha carabtuurk u ah ayaa dhibaato ba-aan ku haya bulshada ku nool goobahay ka taliyaan iyagoona mar walba u geysanaya dhibaatooyin isugu jira dil dhac kufsi iyo dhibaatooyin kale oo ayna lool yihiin bulshadan waxaa marar badan dhegaheena ku maqalnay aabba soomaaliyeed iyo hooyooyin oynaya kuwaas oo ka ed sheeganaya madaxda dowladda federaalk iyo askarta halka bulshada ku nool wilaayaadka islaamiga ahi maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay hosharsanayaan harka shareecada islaamka taas oo sabab u noqotay in dadka iyo maalkooda ay u nabadgalaan warkii alfurqaanna waa naga intaa